munaasabadan yaho ka qalan jibyaayaan ku dhowaad qontonkan arday walkubaradan macadka barashada kombyuutarka ee baay waliba lanqaqobaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waliba laka casuumay maamulka degmada kan gobolka bahada walbarashadiianay marti sharaf kalej maamulka macadka barashada kombyuutarka ee baay waliba uuse ku hadlay ee walbarashadii ardaydu hamareen
walwalba suurtagal way wax walba waa suuragal yacni kelmadii mayba astaanan etaa ama dabeecadan etaa caajisooliyaasha ankada mayba kumid ahaa holweleelada iskuulka bay institute and technology center iskuulka iskuul oo da'weymo lacanta geegka ansheego unku baahamale mayba hawada jiraan macalimiin baydhabo edlanku kasow soon wada ogna markaania macalimiintaasa ku mid ahaa oo markaa sayti iskuulka sayti hadidaadiyaay marka maadaama jamaacadda hadalbadan ugu jeedayo fursadina hanahayta soon markaa sayti waktigaanana ilaalsana mayba antanigu furana oo si toosani qaar kumada waalidiinta iyoanay mas-uuliyiinta walbarashada baydhabo oo lakacazuumi munaasabada iyo dhanaga kiisha goobtii oo ku hadleen
iida uma hasanyiin ardayda guud ahaan marka insha allahu kelimada dhammaystirday iida uma hasantiin dhammaantiin waagii hore maylaray ummi maylin kasa jaray man laa yaktub walaa yaqra qof an quraan waana akhriyaana yaa ummi la ahri jaray wa minhum ummiyuuna laa yaclamuuna alkitaaba ilaa amaaniya ummiga marka sidaa dartiye amaa fii casrina alxaali casriga geekuna roogna ummi maylaray tacriifkaas mara sii wahay walku bedeli maylaray man laa yaalic biaalati nat lanka aaladan aan la tacaamulo koorna tiknolojiyada ayaa umiilarohay
mar waxaa la rabaa nin walba laga bilaabo maanta shaahaan cabbayno lacagtaan ku bixinayno inaan joojinno ugu talagalno inaan ugu nusrayno dadkaan la hadlayaaway ardayda halow halow idinkaan idinla hadlayaa sababta waxaaway ani toban sano kadib adduunyadaa ma joogi annaga inta ku badan ma joogi doono laakiin idinkaa joogi doontaa sababta waxaa wey dadkaas haddii wax la barin berri waa idin dhibi doonaan waxaad inta ka barateen berri meel kuma gaaraysaan sababta waxaa wey ruux xanuunsan ayaa kula jooga haddii ruux xanuunsan ay jiiraankaan yahayna meel ma gaaraysa lidaalika waxaa la rabaa in aan joojino dhammaan dadka baydhabo ku nool aan u hurno hal doolar bishiiba hal mar si aan ugu nusrayno tacliinta ardaydayna waxaan kusoo koobayaa
mucaawiye ibraahim gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyonay maaliyadda degmada baydhabo yaa hiri munaasabadda usoona goobta kala dardaarmi ardayda
eego kadubur dhammaan soomaali hadda dad badanna shaqooyinka waayaayaan micnihii waxyaalahay ku waayaayaan yow wali ku mid eehaa tiknolojiyada masaka casriga hadda una ka jarna yaa una jaan qaadan kooda lama ayaa muddadu hor wali erayna biilo oo tiim degmadu kumid haya wali eray bayl erays adeerow ana afartii shan saniya inta ka shaqeeyaaye shaqadee galaabsati bayl erays shaqadee oo guriyaayd inta kubahadu kubacda may ka shaqey doon may ka noolada dooneen wale adeerow anama ku buriyaayo micnihii wala ka buriyaayo may kuwa technologyduna hadda la isticmaalaa ayaa ka buriyaayo afartii shan sano koor lahaa shaqeeyay qalan ibu oo walaaka qoray haddana qalan ibu dhan way ku gudiy